munaasabadan ku saabsanayd lix iyo labaatanka janaayo oo ah maalinta caalamiga ah ee furdooyinka adduunka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qeyb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda soomaaliya ugu horeyn agaasimaha waaxda furdooyinka wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya taliyaha ciidanka ilaalada canshuuraha booliiska soomaaliyeed jenaraal bariise ayaa si wadajira u sheegay in maalintani ay leedahay muhiimad ballaaran waxaana uu taliyaha ciidamada ilaalada canshuuraha uu sheegay in ay u taagan yihiin sidii ay u ilaalin lahaayeen dakhliga hay-adda furdooyinka caalamka xilligii la aasaasay soomaali markaan nahana furdooyinka waxaa la aasaasay lixdan iyo koogii oo la bablish gareeyey sharcigii furdooyinka soomaaliyeed waxaa laga joogaa lixdan iyo afar sano marka waxaan qeyb ka nahay maxaan ku yidhahdaa dowladaha xagga furdooyinka taariikhda mugug ku leh munaasabadan marka waa munaasabad u gaar ah maalinka furdooyinka dakhliga furdooyinka kasoo xarooda wuxuu saldhig u yahay lafdhabar u yahay taarget u yahay ku talagal u yahay dakhliga dowladda usoo xarooda weliba barcentage fiican oo ilaa boqolkiiba toddobaatan iyo wax la jiro uu ka gaarayo dadaalkaasna wuxuu ku yimid dadaal xooggan oo la muujiyey nafuhurnimo badan oo la xoojiyey dulqaad badan oo la xoojiyey iyo iskaashi badan iyo garab istaag badan oo ganacsatada iyo bulshada soomaaliyeed ay muujiyeena lagu gaaray marka waa ka mahad celinaa annaga boliis ahaan waxaan nahay markii lacagta la aruurinaayo bad iyo beri intaba la-aanteen ma samayn karaan waxaan sugnaa in amniga ninka lacagta qaadaya waxaan sugnaa ninka galacsadaha ee lacagta laga qaadayo waa soo qaadnaa kadibna waxaan geynaa meeshii loogu talagalay in lagu kaydiyo nalkuntembo isla meeshiaan haddana ku waardeena intaasoo dhan muxuu ahay waan daba joognaa xisaabiyaha guudna tasarufka iyo qaabka loo tasarufa asaa idiin sheegay hay-adahan marka intaas waaye agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya sulaymaan sheekh cumar oo munaasabada soo xiray ayaa ku bogaadiyey ganacsatada iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed sida ay uga qeyb qaadanayaan horumarinta dakhliga waxaanan marna soo koobi karin ammaanta iyo bogaadinta ay mudan yihiin dadka sida wadajirka u shaqeeya ka bilow shaqaalaha furdooyinka ciidanka ilaalada cashuuraha ganacsatada cid kasta oo ka qeyb qaadata nidaamka dowladnimada dowladnimo wax loo dhigaa ma jiraan waa nolol waxaan aada ugu faraxsanaya inaynu qeyb ka nahay maanta dabaaldega maalintan weyn ee caalamiga ah waa laydinku seexdaa waa laydinku soo jeedaa waa laydinku faanaa sharafta qarankani huwan yahayna waa dadkiina u shaqeeya inay soo saaraan wixii qaranka socodsiin lahaa inay meel marayaan nidaam hufan inay u khidmeeyaan furdooyinku waxa ay qeyb ka yihiin ilaha daqli ee soomaaliya iyada oo ay jiraan dadaalo lagu horumarinayo furdooyinka soomaaliya